yooxanaa cutubka kow iyo tobnaad
waxaa jiray nin buka oo ah lasaros reer beytaniya ee joogay duulada maryan iyo walaasheed maarta maryantaas waxay ahayd tii rabbiga cadar marisay oo cagihiisa timaheeda ku tirtirtay oo walaalkeed lasaros bukay sidaa aawadeed walaalihii farriin bay rabbiga u direen iyagoo leh sayidow ogow kii aad jeclayd waa bukaaye laakiin ciise markuu taas maqlay wuxuu yidhi bukaankanu kan dhimashada ma ahaa laakiin waa ammaanta ilaah aawadeed in wiilka ilaah lagu ammaano ciise ayaa jeclaa maarta iyo walaasheed iyo lasaros sidaa aawadeed markuu maqlay inuu buko laba maalmood oo kale ayuu meeshuu joogay iska sii joogay markaas dabadeed ayuu xertii ku yidhi yahuudiyaan haddana tagno xertii waxay ku yidhaahdeen macallimow yuhuuddu waxay haddana doonayeen inay ku dhagxiyaan ma waxaad mar kale u kacaysaa meeshaas ciise ayaa ugu jawaabay maalintu miyaanay laba-iyo toban saacadood ahayn qof hadduu maalinta socdoba turunturoodo waayo wuxuu arkaa iftiinka dunidan laakiin qof hadduu habeenka socdo wuu turunturoodaa waayo iftiinku kuma jiro isaga waxyaalahaas ayuu ku hadlay oo dabadeeto wuxuu ku yidhi iyaga saaxiibka laasaros waa hurdaa laakiin waan u tegayaa inaan soo toosiyo sidaa daraaddeed xertii waxay ku yidhaahdeen sayidow hadduu hurdo wuu bogsoonayaa ciise wuxuu ka hadlayey dhimashadiisa iyaguse waxay u maleeyeen inuu ka hadlayo nasashada hurdada ciise haddaba ayaa bayaan ugu yidhi laasaros waa dhintay anigu waa ku faraxsanayay aawadin inaan halkaas joogin si aad u rumaysataan laakiin aan u tagno sidaa aawadeed toomas kii didimos la odhan jiray wuxuu ku yidhi xertii la socotay innaguna aan tagno si aynu ula dhimanno
haddaba markuu ciise yimid wuxuu ogaaday inuu afar maalmood xabaasha ku jiray haddana beytaniya waa u dhowayd yeruusalaam oo waxay u jirtay qiyaash shan iyo toban stadiyon yuhuud badan waxay u yimaadeen maarta iyo maryan inay walaalkood uga kacsiiyeyaan maarta haddaba markay maqashay in ciise imaanayo ayay ka hor tagtay maryanse gurigay iska fadhiday markaasaa maarta waxay ciise ku tidhi
sayido haddaad halkan joogtid walaalkay muu dhinteen hadda waxaan garanayaa in wax alla waxaad ilaah weyddiisatid uu ku siinayo markaasaa ciise wuxuu ku yidhi walaalka waa sara kici doonaa maartaa ku tidhi waan garanayaa inuu kici doono wakhtiga sara kicidda ee maalinta u dambaysa
ciise ayaa ku yidhi anigu waxaan hay sara kicidda iyo nolosha kii i rumaystaa in kastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa kii kasta oo nooloo i rumaystaa weligii ma dhiman doono waxaan ma rumaysan tahay waxay ku tidhi
haa sayidow waan rumaysnahay inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah ee dunida iman lahaa markay taas tidhi way tagtay oo hoos ahaan ugu soo yeedhay walaashayd maryan oo waxay ku tidhi macallinkii halkan buu joogaa waana kuu yeedhayaa
iyaduna kolkay maqashay dhaqso bay u kacday oo u tagtay ciise weli ma iman tuulada laakiin wuxuu weli joogay meeshii maarta kaga hor tagtay haddaba yuhuuddii iyada guriga la joogtay oo u tacsiyanaysay markay arkeen maryan inay dhaqso u kacday oo baxday ayay raaceen iyagoo u malaynaya inay xabaashii tegayso inay meeshaas ku baroorato haddaba maryan markay timid meeshii ciise joogay oo ay aragtay isaga waxay ku dhacday cagihiisa iyadoo ku leh
sayidow haddaad halkan joogtid walaalkay ma uu dhinteen ciise haddaba markuu arkay iyadoo baroranaysa iyo yuhuuddii la socotay oo la baroranaysa ayuu ka qalbi xumaaday wuuna murugooday markaasuu yidhi
xaggee baad dhigteen waxay ku yidhaahdeen
sayidow kaalay oo arag ciise waa ooyey sidaa daraaddeed yuhuuddu waxay yidhaahdeen bal eega siduu u jeclaa qaarkoodse waxay yidhaahdeen ninkan oo indhaha u furay kii indhaha la'aa miyuusan wax ka samayn karin inuusan ninkaasu dhiman sidaa daraaddeed ciise oo mar kale qalbi xumaaday ayaa xabaashii yimid waxay ahayd god dhagax baana saarnaa ciise ayaa yidhi dhagaxa ka qaada maarta oo ahayd kii dhintay walaashiis waxay ku tidhi sayidow hadda wuu urayaa waayo afar maalmood buu muutanaa ciise wuxuu ku yidhi miyaanan kugu odhan haddaad rumaysatid waxaad arki lahayd ammaanta ilaah markaasay dhagaxii ka qaadeen ciisena indhihiisuu kor u taagay oo yidhi
aabbow waan kugu mahadnaqayaa inaad imaqashay waan ogaa inaad mar kasta imaqasho laakiin dadkan badan oo hareerahayga taagan aawadood ayaan taas u idhi inay rumaystaan inaad adigu isoo dirtay markuu sidaas ku hadlay dabadeed wuxuu ku dhawaaqay cod weyn
lasarosow soo bax markaasaa kii dhintay soo baxay isagoo gacmaha iyo cagaha ay kafan kaga xidhan tahay wejigana maro kaga xidhan tahay kolkaasuu ciise wuxuu ku yidhi iyaga fura oo daayaa socdee sidaa aawadeed qaar badan oo yuhuuddi ah oo maryan u yimid oo arkay wuxuu sameeyey ayaa rumaystay qaarkoodse way u tageen farrisiintii oo waxay u sheegeen wuxuu ciise sameeyey sidaa aawadeed wadaadadii sare iyo farrisiintii shir bay isugu yimaadeen oo yidhaahdeen maxaynu samaynaa waayo ninkuna calaamooyin badan wuu sameeyey haddaynu sidaa u dayno dhammaan way rumaysan doonaan isaga oo dadka roomana way iman doonaan oo waxay qaadan doonaan meesheenna iyo quruunteenna midkood kayafas la odhan jiray oo wadaadka sare ahaa sannaddaas wuxuu iyagii ku yidhi waxba garan maysaan oo ka fiirsan maysaan inay idin roon tahay in nin kale ahuu dadku u dhinto oo aan qoroonta oo dhammu lumin waxa iskama odhan laakiin isagoo ah wadaadka sare sannaddaas wuxuu sii sheegay in ciise quruunta uu dhiman doono quruuntii oo keliya uma aha laakiin inuu mid keliya isugu soo ururiyo carruurtii ilaah oo kala fidhiirsan haddaba maalintaas wixii ka dambeeyey waxay ku tashadeen inay dilaan sidaa daraaddeed mar dambe ciise bayaan uma dhex marin yuhuudda wuuse ka tegey meeshaas ilaa meel u dhoweyd cidlada ilaa magaalo la yidhaahdo efrayiim halkaasuuna xertii la joogay hadda iidda yuhuudda ee kormaridda la yidhaahdaa waa dhowayd kuwo badanaa waxay u kaceen yeruusalaam iyagoo dalka ka yimid iiddii kormaridda horteed inay isdaahiriyaan sidaa daraaddeed ayay ciise doondooneen oo waxay isku yidhaahdeen iyagoo macbudka dhex taagan maxay idinla tahay ma inuusan iidda imanayninba wadaadadii sare iyo baarisiintii waxay amar ku bixiyeen hadduu qof ogaado meeshuu joogo waa inuu sheego ha la qabtee